وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله وإنما ألحق المضاعف بالمعتلات مضاacafka waxaa loo haleeshiiyey muctalaadka lianna xarfa tadciifi maxaa yeelay tadciifka ah xarafkiisa yalxaquhu libdaalu ibdaal baa ka daba yimaada ka qowlihim waxay yidhaahdeen carabtii amlaytu bimacnaa amlaltu waan meeriyey waalxadfu xadafna wuu ka daba yimaadaa ka qowlihim carabtu inay dhaheen mistu waan taabtay ama mastu wadaltu waan ahaaday wadiltu waan ahaaday dalla oo min akhawaati kaana ah labadan ficil xadaf baa ku soo arooray in cayntooda la jaro caynta in la jaro markaa ayadii xarakadeedii in laysla jaro way dhici kartaa ilaan markeedii hore masistu bay ahayd marka la jaraan waa inuu damiir marfuuca mutaxarig uula xariirsado masistu iyo daliilku labada xaraf oo mutajaaniseynkaa midka hore ee xarakadiisa haddaa isla tuurto mastu iyo daltu baa kuusoo haree wasankooduna waa faltu haddii xarakada intaad ka naqlido fa'da a u naqlido markii xarakada fa'da a ka tuurtay kabacdi cayntiina sidaas ah ku jarto waxay kuu noqonayaan mistu iyo diltu wasankooduna waa filtu bifatxi lfaa'i faadoo la fatxiyo kasra in la kasriyo wa axastu iyo axastu asalkeedana wuxuu ahaa axsastu markii hore sidaasuu ahaa waan dareemay labada siin midda hore ayaa xarakada laga naqlinaa waxaana loo naqlinaa xa'da oo faa-ul kelimaha ah markii xarakada laga naqliyo kadibna waa la iska tuuraa waxay noqonaya markaas axastu wasankeedana waa aqaltu cayntoodii way jaran tahay ey masistu waan taabtay wadaliiltu waan ahaade wa axsastu alidqaamu idqaamka waalmudaacafu mudaacafka yalxaquhu lidqaamu idqaam baa haleela yacni waa laisku idqaamaa wa huwa idqaamku wuxuu yahay an yusakana in la reebo alxarfu alwal xarafka hore laba xaraf aylen laisku idqaamaahe idqaamkana da luqa ahaan waa idkhaal waxaa la yidhaahdaa adqamtu lijaama fii fami daaba bimacnaa adkhaltu waan geliyey wahuwa idqaamku wuxuu yahay an yusakan alxarfu lawal xarafka hore in la reebo wayudraja in la dhexgeliyo awalkii fi thaani kan labaad la dhexgeliyo midka hore markaa reebto kan dambena waa inuu mutaxarik ahaadee midkaas reeban baa kii labaad la dhexgelinaa wa yusama alawalu midka hore mudqaman baa lagu magacaabaa kii la kii la geliyo wathaani kan labaadna oo mutaxarika ahna mudqaman fiihi baa lagu magacaabaa kii asaga lagu dhex jiray mudqam iyo mudqamu fiih baa lahaa marka waa laba xaraf oo isku dhex jira kan labaad baa lagu dhex jiraa kan koobaadna waa kii ku dhex jiray kadibna hal xaraf camal bay isla noqdeen wadaalika idqaamkaas waajibun waa waajib fii naxwi madda oo kale waa waajib laba xaraf oo isleh faasilna uusan u dhexaynin kan horena saakin laga dhigi karo kan dambena mutaxarik laga dhigi karo haddiiba meesha ay timaado waa waajib uu leeyahay wadalika idqaamku waajibun waa waajib fii naxwi madda oo kale oo asalkiisii madada uu ahaa kan horaa xarakadii laga tuuray madda buu noqday yamuddu oo asalkiisuu ahaa yamdudu midkii horebaa damadii laga naqliyey waxaana loo naqliyey miimta oo faa-ul kelima ah kadibna waa laysku idqaamay midka hore waxaa ku jiray in xarakadii la tuuray keliya kan laakiin waxaa ku jirta xarakadii naqlinteeda oo faa-ul kelimaha loo naqliyo kadibna laysku idqaamo wa acadda wuu diyaariyey yuciddu wuu diyaarinayaa kaas waa wuxuu ahaa hulaatigii sooma ahayn isagoo rubaaciya waa kana ilan tadciifka labadaba waa galaa acdada buu ahaa midka hore labada daal xarakada waa ka naqlina caynta u naqlina oo faa-ul kelimaha kadib acadda yuciddu yucdidu buu ahaa kasrada ka naqli kadibna isku idqaam yuciddu wanqadda wuu go-ay yanqaddu waa go-ayaa min qadda baa laga keenay waxaa leedahay qadda shay-a shaygii wuu jaray fanqadda waa markaas muxuu noqonaa mutaawaca waxay la mid tahay adoo yidhaahdaa qaطactuhu fanqataca inqadda waa in facala inqadda markiisi hore wuxuu ahaa inqadada daalkii horea xarakada laga naqliyey daalkii hore aan dhehee baa xarakada laga tuuray kadibna wuxuu noqday inqadda ilaa meel loo naqliya ma jirto yanqaddu markiisi hore wuxuu ahaa yanqadidu markiisi hore saasuu ahaa yanqadidu daalkii xarakada laga tuuray kadibna waa laisku idqaamay wuxuu noqday yanqaddu saasuu noqday wactadda wuu tirsaday ictadada saasuu ahaa yactadidu yactaduna wuxuu ahaa yactadidu wuu tirsanaa intaas waa mudaacafkii laakiin kuwa mudaacafka ku xugun ah oo uga xugun ah xagga idqaamka laakiin mudaacaf aan ahayn buu ku keenay markaa iswadda wuu madoobaaday mudaacaf miyaa kan mudaacaf maa ilan hulaasigiisii wuxuu ahaa maxay sawida sawida mudaacaf miya mudaacaf ma aha laakiin markii laga bineeyey ifcalla laga bineeyey baa kelimada aakhirkeeda waxaa ku kulmay mutamaathilayn laba xaraf oo isleh labadoodii marka waa laysku idqaamay marka mudaacafka mid ma aha laakiin idqaamka bacdamaa waajib uu ku yahay buu isaga soo daray laakiin mudaacaf ma aha iswadda wuu madoobaaday yaswaddu wuu madoobaanaa asalkiisu marka wuxuu ahaa yaswadidu buu markiisii hore u ahaa daarkii hore xarakada laga tuuray kadibna laisku idqaamay wuxuu noqday yaswaddu buu noqday markaas iswaddana asalkeedii hore maxay ahayd if calala daalkii hore baa xarakada laga tuuray kadibna waa la isku idqaamay ixmara buu la mid yahay waswaadda ifcaalla asna waa la mid mudaacaf ma aha waa ifcaalla oo min asawaad laga keenay ixmaara buu la mid yahay labada daal oo isku idqaaman markeedii hore way kala furfurnaayeen ifcaa lala bay ahaayeen ixmaarara kii horaa xarakada laga tuuray kadibna wuxuu noqday iswaadda buu noqday irtiqaaw saakinayn ma jiraa mise ma jiro irtiqaaw saakinayn waa jiraa fii baabihi soo ma joogo waa iska dhaafay marka faraha ka qaadee wastacadda wuu diyaargaroobay kan mudaacafkuu ka mid yahay istacadda wuu diyaargaroobay yastaciddu wuu diyaargarooba markiisa hore waxaa istacdada buu markiisa hore u ahaa yastacdidu istafcala yastafcil waaye wadma'anna wuu xasilay kan mudaacafka ka mid ma aha idma'anna wuu xasilay markiisa hore wuxuu ahaa tam'ana waa faclala kadibna waxaa laga dhigay ifcalla baa laga dhigay ifcalalla aan dhehee ila namdadu waa asal ifcalalla iqshacara buu la mid yahay markiisii hore laakiin intaan laysku idqaamin wuxuu ahaa idma'nana buu markiisii hore ahaa idma'nana nuuntii horaa xarakada laga naqliyey xagee loo naqliyey hamsada kadibna waa laysku idqaamay idma'anna wasankiisana waa ifcalalla yadma'inu oo markiisii hore ahaa yadma'ninu watamaadda yatamaaddu markiisii hore wuxuu ahaa tamaadada tafaacala daalkii baa xarakada laga tuuray kadibna waa la isku idqaama kaasu wuxuu noqday tamaadda min almaddi baa laga keenay marka tamaadda la yidhaahdo irtiqaau saakinayn fii baabihi sooma joogo waa iska dhaafee yatamaaduna waa la mid wakada hadihi alafcaalu afcaashan waa sidaas idaa buniyat lilmafcuuli mafcuul haddii loo bineeyo mabni lilmacluum hadda sooma ahayn mabni lilmajhuul haddii laga dhigan idqaamku sidoo kale waa waajib naxwu mudda waa la taagay oo asalkeedii uu ahaa mudida kasradii baa marka laga tuuray kadib waxay noqotay mudda yumaddu oo asalkeedii ahaa yumdadu sida yucrafu oo kale kadib waxaa la sameeyey daalkii baa xarakada laga naqliyay miimtaa loo naqliyay markaas waxaa la yidhi yumaddu wakadaa nadaa'irahu kuwa la midka ahna waa la mid ayagana ictada iyo waa la mid iyo kuwii hadda aan soo maraynay iyo inqadda iyo waa la mid acadda iyo waa la mid waxaa leedahay idqaamkoodu waa waajibo ucidda yucaddu saasaa leedahay inqaddana waxaa leedahay unqudda yunqaddu sidaasaa leedahay uctudda yuctaddu wakadaa nadaa'irahu wa fii naxwi maddin masdaran xaal weeyaana waa la mid ayadana walidqaam idqaamku waajibnu waa waajib fii naxwi maddin masdaran oo masdar ah madda wuu taagay maddan markiisi hore soo faclan ma ahayn idqaamkooda waaba toosan yahay markaas ilaan shardigu wuxuu ahaa kan hore inuu saakin noqdo kan dambena mutaxarik waa la haayaa maddan dheh qur-aanka waxaa ku jirta falyamdud lahu araxmaanu maddan waa waajib ma dhigi kartid haddaba si aan idqaamka kudaanayn kuma furna wakadalika waxaa la mida ida اtasala biاlficli ficilka hadduu la xariirsado alifu damiiri alifu damiir hadduu la xariirsado waa sidaas oo kale idqaamku waa waajib oo waawuhu waawu damiiri ow yaahu yaawu damiir waa waajib naxwu maddaa madduu iyo muddii waa la mid ayadana haddii uu la xariirsado ficilka alifu tahniya ama waawu ljamaaca ama yaau lmu'anahati almukhaataba hadday la xiriirsato idqaamku waa waajib ficilkaas waxaa isku mid a inuu yahay maadi iyo inuu yahay mudaaric iyo inuu yahay amar waa isku mid akala qaadin isagoo maadi ah maxaa leedahay madda alifu tahniya la xiriira isagoo maadi ah maddaa soo dhihi maydid waa uljamaaca la xiriiri madduu yaau lmu'anasati almukhaataba laakiin lama xiriirsan karto qof dumara haddii la rabo way taagtay in la yidhaha maxaa leeyahay maddat baa la hayaa marka meeshan ma imaan karto ficilkii amar haddii aa ka dhigto alifu tasniye waa uljamaaca yaau lmu'anasati almukhaataba maxaa leedahay waxaa leedahay mudda labadiinu taagan nin kastoo mudda ma dhehaysid waa noo imaan doontaaye labadooda marka waxaa leedahay mudda labadiinu taaga niman haddaa la hadle maxaa leedahay muddu gabadhii maxaa leedahay muddii saasaa leedahay ficil mudaaricna ficil mudaaric waxaa leedahay lam yamudda labadoodii ma aysan taagin awljamaaciina waxaa leedahay lam yamuddu gabadhiina waxaa leedahay lam tamuddii maadiga iyo mudaarica iyo amarka waa isla mid kala qaadin wakadalika waxaa la mida ida itasala bilficli hadduu la xariirsado alifu damiiri oo waawuhu ow yaahu naxwu mudda labadiinaanu taaga haddii amaraa ka dhigto muddu haddaa amar ka dhigto muddii haddaa amar ka dhigto wlidqaamu idqaamkii mumtanicun waa mumtanic fii naxwi madadtu wamadadnaa wamadadta iyo wixii la mid ah idqaamku intuu waajib ku yahay waa soo aragnay soo ma aha haddana waxaan gelaynaa meel aan la ogolayn in laysku idqaamo waa goorma haddii uu la xariirsado afcaasha damiir marfuuca oo mutaxarik ah ilan kelimada aakhirkeeda markaas waxaa laga maarmaana in in la reebo haddii la reebana idqaamka shardigiisii meesha wuu ka baxaa ilaan waxaa shardi u ahaa kan hore inuu reebayaan kan damban inuu mutaxarik yahay idqaamki markaas waa mumtanic madadtu taadaasoo damiir marfuuca mutaxarik ma aha inaa kala furfurta waa waajib madadtu waan taagay madadnaa nuuntaas damiir marfuuca waa mutaxarika waaye xarakadan hadda waxaa laga fiirinaa xarafka hore ee alifta dambe ka fiiri maydid madadnaa waan taagnay madadta adiga waa taagtay ilaa madadtunna laga gaaro oo maxaa ka maqan markaas mukhaatabkii misaa ka maqan madadta madadti madadtumaa madadtum madadtunna inta laga gaaro intaas ku buux markaas wa madadna way way taageen haddii nuunu niswo uu la xiriirsado ilaan waa damiir marfuuca mutaxarik ah mudaaricana waa la mid yamdudna waa jamaacatu nisaa nuun naswas oo lama xariirsanin in la kala furfuro waa waajib yamdudna waa in saas la yidhaahdo wamadadna wayamdudna watamdudna adinku waa taagaydiin waa jamaacadii oo dhadiga ahayd oo kaa soo horjeeda yamdudnana waa markay kaa maqan yihiin wamdudna walaa tamdudna waa la mid ayadana waa haddii uu jaazim galo ama shibu jaazim uu galo marba hadduu nuunu niswa meesha u yimaado inuu maadi yahay inuu mudaaric yahay inuu majzuum yahay inuusan majzuumayna kala qaadin wjaa'izu wlidqaamu idqaamkii jaa'izun waa jaa'iz idaa dakala aljaazimu jaazimka hadduu galo calaa ficli lwaaxid ficil waaxid hadduu galo idqaamku waa waajib uu leeyahay idqaamkii waa waajib hadduu jaazim galo calaa ficli lwaaxid jaazimka da wuxuu geli karaa waa ficil mudaaric soo maaha ficil mudaaric oo waaxid loo ya waajib maan dhahnay waa waajib maxaa ula jeeda waa jaa-is haddii ficil mudaaric uu jaazim galo waa jaa-is markaas ficlulwaaxid laakiin waa inuu ahaado maxaa ku baxaaya ficlulwaaxid waxaa ku baxaa musanihii iyo waawdii iyo yaau lmu'anasati lmukhaaaba waa ku baxee oo ayaga xukunkoodu muxuu yahay se la yeelaa xukunkooda haddaan soo marnay oo wuxuu yidhahda waa waajib oo waxaa leedahay maxay laa tamudduu laa tamuddaa laa tamuddii baa leedahay meesha uu leeyahay idaa dakhala aljaazimu calaa ficli lwaaxid meesha uu leeyahay waaxidkaasa kala qaadin inuu mukhaatab yahay inuu gaa'ib yahay inuu mutakalim yahay ha kala qaadin maxaa leedahay tusaale ahaan waxaa leedahay lam yamudda in la furfurona way bannaantaha inoo imaan doontaa oo lam yamdud waa dhihi kartaa markaas waa qaa'ib soo maaha mutakalim waxaa leedahay mukhaatabkiina lam tamdud lam tamudda mukhaatabkii mutakalimkiina maxaa leedahay lam amdud lam amudda labadaba waa kuu furan tahay soo lama fahmin ayib waxaa kale oo musanifka la rabay inuu ku daro alwaaxida alghaa'iba inuu ku darona waa la rabay alwaaxid alghaa'iba meesha uu leeyahay idaa dakhala aljaazimu calaa ficli lwaaxid waaxidkaas waxaan la kala qaaday inuu yahay mukhaatab gaa'ib mutakalim waxaa kaloo soo hosgelaya alwaaxid alghaa'iba qof dumar ahoo kaa maqan waxaa leedahay lam tamudda hiya lam tamdudna waa kuu furan tahay inasoo soo hosgelaayaan haddaba idaa dakhala aljaazimu hadduu galo calaa ficli waaxid fain kaana hadduu yahay ficilkii maksuura alcayni mid cayntiisa ay kasrisan tahay kayafiru oo kale oo maftuuxa oo maftuuxa alcayni kayacaddu oo kale fataquul waxaa leedahay lam yafira walam yacadda baa leedahay haddii ficilkaas jaasimka uu gelaa uu yahay maksuurulcayn yacni yafcilu hadduu ku socdo ama maftuuxulcayn yafcalu hadduu ku socdo wuxuu leeyahay markii aad isku idqaamee lababa way kuu furan tahay meesha u dambeyda inaa kasridana waa kuu furan tahay inaa fatxidana waa kuu furan tahay oo maxaa leedahay isagoo yafcilu ku socdaa fara yafiru soo ma aha yafiru yafriru buu markiisii hore u ahaa oo waa yafcilu haddii aad isku idqaame waxaa kuu furan inaad tidhaahdo lam yafira waxaa kaloo kuu furan lam yafirina waa kuu furan tahay labadoodu kuu furan yihiin hadduu yafcalu yahana waa sida yacaddu wuu qaniinay oo cadda laga keenay oo yowma yacaddu daalimu calaa yadayhi haddii aad ku idqaamto waxaa leedahay lam yacadda bilfatxi walam yacaddi bilkasri fatxuhu muxuu yahay kasruhuse muxuu yahay inta aynaan u gelin fatxahaas iyo kasrahaas maxaa loo leeyahay waa jaa-is wujuubnimadiisa maxaa diiday horta shardigii idqaamka soo ma ahayn kan hore inuu mutaxarik yahay kan dambana inuu saakin yahay oo shardigii saas ma ahayn jaazim hadduu galo midka labaad inuu mutaxarik noqdo ma suurogele suurtagal ma tahay ma suurogelaydo ilaan jaasimkan baa wuxuu keenaa midka labaad inuu noqdo saakin ilaan ficilkan wuxuu noqonaa majzuumu calaamatu jasmihi assukuun ilaan waa saxiixulaakhir waxna lamaysan xariirsan oo aliftatni wax lamida lama xariirsan waa in lagu jasmiye marka sukuun haddii sukuun lagu jasmiyo midkii labaad oo laga rabay mutaxarik inuu noqdo xarakadii meesha waa ka baxe haddii marka la yidhaahdo waa la isku idqaamaa idqaamkaas wuxuu ka imaanaa kii labaad mutaxarik ma aha laakiin sukuunkiisu waa caarid intii jaasimkan uusan soo gelin ka hor mutaxarik ma aha mase ma ahayn mutaxarik buu ahaa sukuunkan waa caarid liajli ljaasim sukuunka marka lama fiirihayo waxaa leeyahay intii jaasimka uusan soo gelin ka hor wuxuu ahaa mutaxarik xarakadaas ayadoo la fiirinaa darteed baa waxaa loo loo la baneeyey in la isku idqaamo marka leeyahay waa la kala furfuri karaana marka leeyahay waa la kala furfuri karaa waxaa leeyahay midka labaad waxaa shardi ahaa mutaxarik inuu noqdo xarakadiina meesha way ka zuushay oo hadda sukuun baa meesha yimid saa daraaddeed waa in la kala furfuro marka furfuritaanka iyo idqaamka mid kastoo ka mida wejiguu leeyahay haddii lasoo gaabiyo marka leeyahay ha la kala furfuro sukuunka kelimada aakhirkeeda saaran baa wuxuu keenay in la kala furfuro ilaan shardigii baa meesha ka baxa oo ahaa kan labaad inuu noqdo saakin inuu noqdo mutaxarik marka leeyahay laysku idqaamana sukuunka kelimada aakhirkeeda saaran bacda aljaasim la tirsan maayo ee waxaa leeyahay waa sukuun caarid intuusan jaasimka soo gelin ka horna mutaxarik buu ahaa saas daraaddeed marka labada weji labadaas waday kale leeyihiin waxaan way maahaynaa marka kasrihii iyo fatxihii oo lam yafira iyo lam yacadda saarnaa lam yafira marka aa leedahay jaasim marka aa gelido kelimada aakhirkeeda sukuun sooma gelaayo ilan jaasimka wuxuu keenay kelimada aakhirkeeda in la sukuuniyo kelimada aakhirkeeda marka sukuun uu dego iltiqaau saakinayn baa kelimada ka dhacaa oo see iltiqaau saakinayn kelimada uga dhacaa horta inta aan jaasimka la gelin ka hor haddii la kala furfuro kelimadan yafriru bay adoorta marka hore qabso ayadoo marka jaasimka uusan soo gelin ka hor baa waxaa la rabay in la isku idqaamo idqaamkeedun hadda waa waajib aan dhahnay intuusan jaasimka soo gelin ka hor markii la isku idqaamayo see la yeelay yafriru haddii ay ahayd see la isku idqaamay midkii horaa xarakada laga naqliyey waxaana loo naqliyey xaggee faa-ul kelimihii midkii hore soo saakin ma noqonin kii dambena mutaxarik sooma ahaa ayadoo kii hore saakin uu yahay kii dambena mutaxarik uu yahay baa jaasim soo galay jaasimkiina kii labaad buu reebay irtiqaw saakiniin ma dhacay mise ma dhicin wuu dhacay kan labaad reebniinkiisa waxaa keenay jaasimka kan hore reebkiisana waxaa keenay dalabul idqaamka see looga takhallusaa marka waxaa la yidhaahdee waxaa looga takhallusi karaa midka labaad in la xarakeeyo qaacidadii marka ahayd laba xaraf oo saxiix ah oo labadooduba reeban yihiin haddii la arko kusira alawalu minhumaa maanta ma suuragelaydo ilaan kan hore haddii aa xarakaydo ma isku ka idqaami ma la isku idqaami karaa labadoodii ma la iskuma idqaami karo waxaa la yidhahdee marka kan labaad aan xarakayno kan labaad marka maxaa lagu xarakeeyaa waxaa la yidhaahdee waa in lagu xarakeeyo laba xaraf oo saxiix ah oo iltiqaau saakinayn uu ka dhex dhacay wixii looga takhallusi jiray oo kasrada ahayd waa in midka labaad lagu xarakeeyo oo kasrada ah markaasa waxaa la yidhahdaa lam yafirdi iyo lam yacaddi kasradu marka waa kasradii looga takhallusi jiray iltiqaau saakinaynka laakiin hadde markeedii hore waxay saarnaa jirtay kan labaad mise kan hore kan horey saarnaa jirtay lakiin maanta xaggee saaran tahay kii labaad fatxadana waxaa la yidhaahdee labadan xaraf oo iltiqaau saakinaynka uu ka dhex dhacay midka labaad waa in la xarakeeyo sidaasaa looga takhallusi karaa maxaa lagu xarakeeyaa waa in lagu xarakeeyo akhafu lxarakaat oo ah fatxada fatxaduna saasay ku timid marka fatxaduna wejigaasay leedahay kasraana wejigaasay leedahay fain kaana maksuura alcayni hadduu yahay kayafiru oo kale oo maftuuxa hadduu yahay kayacad oo kale fataqul waxaa leeda lam yafiri lam yafira labadaba walam yacada walam yacadi labadaba bikasri laami wa fatxihaa haddaad doontana waaba kala furfuri oo waxaa leedahay walam yafrir walam yacdad haddaad doontana isticmaali kartaa labadaba ku furan tahay qur-aankana labadaba waa ku jirtaa man yartada minkum can diinihina waa ku jirtaa waman yartadid minkum can diinihina waa ku jirtaa soo maaha waxaa kaloo qur-aan ku jirta waman yaxlil calayhi qadabi faqad hawaa ma kala furfuranya markaas mise waa laysku idqaamay waman yaxlil calayhi qadabi haddii laysku idqaamo maxaa la dhihi lahay waman yaxilla calayhi qadabi luqahaan labadaba u banaan yihiin ya qur-aanka ku jirta soo maaha walaa tadqow fiihi fayaxilla calaykum gadabii laakiin hadda markaas jaazin ma gelin waa ficil mubaaric oo naasib uu galay keliya waayo lakin kulleyba siday noqotaba waa isku waa isku idqaaman yahay laakiin waxaa la rabaa waa inuu jaazim galo marka leya waa la kala furfuri karaa ma waa la isku idqaami karaa waa markii e jaazim uu galo aya jaazimin kaana jaazimkaas wuxuu doona ha ahaado ama lam ha ahaado ama man ha ahaado ama ma ha ahaado wuxuu doona ha ahaado ibnu maalik marka wuxuu dhihi jiray alfiyada aakhirkeeda wuxuu ku dhihi jiray naxwu xalaltu maa xalaltahu wa fii jazmin wa shibhi ljazmi takhyiirun qufi wa fii jazmin wa shibhi ljazmi jazmo iyo shibhuljazmi shibhuljazmi wuxuu ka wadaa maxay ficilka ama wuxuu yihi markaa ficil mudaaric oo jaazim uu galay iyo ficilka amar takhyiirun qufi takhyiirka wuxuu la jeedaa haddaad doontana waa isku idqaami haddaad doontana waa kala furfurays iska wada waakadaa waxaa sidaasa xukmu yaqshaciru waa la mid ayadana haddaad doonto waa kala furfure haddaad doontana waa isku idqaamee haddaad isku idqaamto maxaa leedahay lam yaqshacira iyo lam yaqshaciri labadaba waa ku furan yihiin haddaad doontana waxaa leedahay lam yaqshacrir waa ku furanta ayadana yaxmaruna waa la mid lam yaxmara lam yaxmari labadaba haddaad doontana lam yaxmarir yaxmaaruna waa la mid lam yaxmaara lam yaxmaari labadaba lam yaxmarir ayadana waa isticmaali kartaa wain kaana alcaynu hadduu yahay min almudaarici madmuuman hadduu yahay yafcilu iyo yafcalu waa soo marna hadduu yafcul yaana fayajuuzu alxarakaatu athalaathu saddexda xaraka way bannaan yihiin maca alidqaam idqaamkana waa bannaan yahay haddaad doonto waa isku idqaami haddaad doontana waa kala furfure wafaku fakul idqaamina waa bannaan yahay markii la isku idqaamo marka saddex xarakaa ku bannaan taquul waxaa leedahay lam yamudda waa kuu furan tahay waa akhaful xarakaat lam yamuddi waa kuu furan tahay oo ah kasradii sababtoo ayada asal waxay u tahay atakhallus min iltiqaa'i saakiniin ayada asal u ah lam yamudduna waa kuu furan tahay ayadana oo maxay tahay itbaac waay marka xarakadaas oo damada ah waa itbaac miimtu sooma godna godnaanshihii miimtu ay godneyd baa daalkana la raaciyey markaasa waxaa la yidhi lam yamuddu haddaad doontana waa kala furfura waxaa leedahay walam yamdudna waa kuu furan tahay idan yafcilu marka uu yahay oo uu isku idqaaman yahay meeqa wajiha ku jirta laba weji yafcalu markuu y isku idqaaman yahana laba weji yafculu markuu y isku idqaaman yahana meeqa saddex weji dhammaantoodna waxaa ku bannaan in la furfuro ku bannaanta ayadana waxaa haddaba ah ka soo reebtaa waxaa ka soo reebtaa sida aan hore usoo sheegnay haddii waabuljamaaca iyo alifu tasni iyo muanasat almukhaadaba haddii la xiriirto sidaan hore usoo sheegnay waa inaad ka soo reebto waakadaa waxaa lamid a xukmu lamri amarka xukunkiis ficilka amarna waa sidaas oo kale fataquul waxaa leedahay firdi baa leedahay haddaad doontana waxaad dhihi kartaa fira waad dhihi kartaa wacadda waad dhihi kartaa wacaddina waad dhihi kartaa labadii xarakoo mudaarica ku bannaaneed majzuumka ficilka marna way ku bannaan yihiin fira min almajduumi firaaraka min alasad haddaad doontana firdi min almajduumi firaaraka min alasad cadda haddaad doonto caddi haddaad doonto bikasri laami laamta oo la kasriyo wa fatxiyaa wafrir wacdadna waa kuu furanta iyadana ficilka amar waa furfure haddaad doonto haddaad doonto isku idqaamee wamuddi waa kuu furan tahay wamudda waa kuu furan tahay wamuddu waa kuu furan tahay bixarakaati daal oo saddexda ah wamdudna waa kuu furan tahay waa in laga soo istisnoodo haddaba ficilka amar waxa ka dambeeya hadduu saakin noqdo waa in laga soo istisnoodo hadduu saakin noqdo falaysa fiihi ila alkasru waxaan kasrayn kuma banaana hadduu doono yafcilu ha aado ama yafcalu ama yafcilu noocu doon ha aado falaysa fiihi ila alkasru maxaa ka mid ah waxaa leedahay ruddibnaka saasaa leedahay ruddibnaka awal markii hore rudda iyo ruddi iyo ruddu soo kuma banaanayn saddex soo kuma banaanayn maxaa ka dambeeya saakin oo ah ba'da ilaamdadan waa hamsat wasli idan saakin baa ka dambeeya kasraha waxaan ahayn kuma banaana sidoo kale waxaa leedahay ruddil qawma ruddi lkitaaba waxaan ahayn kuma banaana waxaa shaad ah ayadoo saakin uu ka dambeeyo in la fadxiyo waa shaad wayna soo aroortay fii qowli jariir bay ku soo aroortay uu yidhaahday dumma almanaasila bacda mansilati alliwa waalcaysha bacda ulaa'ika alayaami dumma almanaasila saakin baa ka dambeeya haddana wuu fadxiyey qiyaasku laakiin muxuu ahaa inuu yidhaahdo dummi lmanaasila bacda mansilati liwa waxaa kaloo haddana uu ku soo arooray fii qowlihi faqudda atarfa inaka min numayrin falaa kacban balaqta walaa kilaaba faqudda atarfa buu yihahdo wuu fadxiyey qiyaaskuna muxuu inuu yidhaahdo faquddi tarfa sidaasaa qiyaasa wa taquulu fi ismi lfaacil waxaa leedahay maaddun waa mid taagay asalkiisana muxuu ahaa maadidun buu ahaa faacilun buu ahaa sida laisugu idqaamana waadix waaye maaddaani waa labadoodii waaye iltiqaasakanayn sooma dhicin waa dhacay laakiin fii baabii buu joogaa maadduuna waa kuwa taagaya wa madada waa kuu furan tahay madada faacil baa mararka qaarkood waxaa lagu jamciyaa facala sida faajir fajara kaafir kafara baarun barara maadun madada waa lamid isagana facala maaddatun waa gabadhii maaddataani waa labadii gabdhood maaddatun waa gabdhihii badnaa mawaaddun wasankan mawaadun muxuu ku socdaa calaa wasni fawaacil dawaarib buu la mid yahay wa fi smi lmafcuuli waxaa leedahay mamduudun baa leedahay labadooda in la kala furfuro waa waajib lan labadooda waxaa kala dhex galay maxay waaw mafcuulin baa kala dhex gashay ka mansuurin sida mansuur a u tiraahdo oo kale wallahu aclam alkaji